bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanti faylaamiin faylaka dhowaada warkaha miinima idaacadda warsana qodobada isinka dheegi doontaan haddii ilaaha yara unoona sinkahayn iyo weliba ku mide naafada ku nool biladka baydhabo iyo dhaliilyo umuujang maamulka iyo weliba hay-ado ka howlgalo biladka baydhaba gudoomiyaha degmada balacde gobolka shabeellada dhexe oo ku hadli dhismo golo deegaanka ra-iisul wasaare khayre usula kulami dhallinyarada biladka baydhaba howlgala ku socdo duleedka biladka marka ra-iisul wasaare khayre oo ku wajahan isla biladka marka dacwada ku dhan madaxda dowladda oo laha gudbi odayaal iyo baaqa ku saaran olaadi gobolka galgaduuda puntland oo yeen diyaargaroowaha ay tamartigeliyowka shirkii maalgashiga qodobadaas iyo weliba qodobo kaleba diyaargaroowa akhyaaray dab-an iyo ka jaran wararkii caalamka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamiignimo jimaabaha ay too saabtanaya hawhooyida hayta taariikhdana yaata toban i sideed bili sagaalaad ee sebtembar sanadka lamada kun iyo toban sagaalka anase waliba ayo haayana qodobadii warkaana hamiignima haddana ka dhowaada sogii yo faah-faahsan haddii ilaah yarona intasin ku akhri doona ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaae kabilaawno akhyaaray sida waryaagan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan usninka faahfaahi doona qodobka naafada ka nool biladka baydhaba iyo weliba dhaliilyo muujana maamulka iyo weliba hay-ado ka howlgalo biladka baydhaba kulun iska kooyeen dadka qaba baahiyaha gaarka ee ka nool magaalada baydhabo iyo kulunsho ku ka hadleen dhibaatada haysata naafada iyo oona sheegan in lakawada dulmi shariif mukhtaar cali isaaq oo ee guddoomiyaga naafada koonfur galbeed soomaaliya ku hadlay taariikhda naafada wayban usang mahadceliyey guddoomiyaga xaafadda ideede usoon ankadaaqi xafiis iyo in iska kooyeen dadka naafada lankigeeka nool barama nool una mayka jarnayna deganaynayna gurigay jaare beesal noo ka gaadaw bil kasta nanoo arwuriyaw gurida shaksi leeyi iyo may deganaynay shaqooyinkaana aragdeeda aminka ururka una dhisa naafada labaatan i lamasin ku dhawaad ururka naafada dhisinya ururka naafada koonfur galbeed ama alimeya leerawya dhisnaay may dara gurideeda waa deganaay ilaahay falliyay sababtiyaana isku leeyi guddoomiyaha xaafadda ideeda iluusa neera naafa koonfur galbeed ma deganaadaasa jaarow saadaraadiya maylinka daaqana ini xafiisana siyaan meelo degnanana sii alxamdulilahi meelo ijaar ahaan unana deji guri dawladnahana deji taa fadlimahadiya ma isku leeya guddoomiyaha xaafadda ideedi guddijiya isku leey ilaahay mahadlee ankamahadceliyaan ma jararalanka binaanta nigmaadin ilaahayna magmaadiyan saadaraadiya mahada noo mudinyin taariikhdaana sheega doonta dhiniga kale guddoomiyaga naafada koonfur galbeed soomaaliya ku sheekay dhibaatada haysata naafada koonfur galbeed waybana use sheegay ini baahi badan haysata dadka qaba baahiyaha gaarka ee eedayn use haanjeedi hay-ado ka howlgalow koonfur galbeed iyo madaxda sare naafada dulmiysanta wal dulmiyo haayo dad shaksiyaad ee dulmiyo waayaan dadka hay-adoo dulmiyo waayaan dadka dawladda aan fadaana day muraad bangalaay waa maamul langala saari lakala hisaabtalama fadaaye iyo dulmiyo haayeen way jara dheh miindow haayeen wala wadanku qoonse lakagaadoo haaye hamiimaana la aruursido haaye oo la daldaldoo haaye naafo wal ku gadiyo haaye lankii wal kala sheego naafo wal see beenaaluhu unu edaayan unu sheegnan unu iridoon halna warso waa inuba surun aylan sadeeyayni warne unu surun ini naafo liin fadaan walla linin fadaan may hore bal araab ku dareen may mashaariic ku dareen may naafo liisii waay may naafo bulshada ku mid ah lanka may leeyaan may inka talagal may baa meelkaama waljiya lii leeyi waata bulshada ma naafo ma ku mid ah dadka bulshadanka liidad dulmaga ku mid ate dulmagana heedo aan we heedaas ama falka dulmaga soomaaliya awshow an runta siin sheegay halin weja ani addayntii unu addayntii halin aynu weerso halin koy wasaaradana kaalma leeg nagadan maamulka digni gooniyoona kaalma leeg nagada may jarna waria dadki dadkinka lii wala siidana sawaalan may leh gobol saas ma leh digmi saas ma leh langaraw ma leh mayba dulmigidaan kaalmayteen wasiiradii ninka talagali dawladda dadka inka nugul dadka agoonto naafada bilaanto garoobade dadka waayeelada dadkii agoonto yar dadka onatay eedan liidid dadkii ero lahay waryaa dadtun war antara waan wasaar dawladii wasiiri laga saari waan yaasimiyaalki waan wasiir kugeenidii waan barnaamijkaas lahay waan madaxweynahaasi magaca waan unamaya daani aw madaxweyne wadankaad inkasaraysa naafalan falaama lee haa kiin sheegana od dheer iyo odgaabanka kinka sheegaan fidhigan kinka kuhaydoon lan naafo soomaaliyeed naafo koonfur galbeed falow majara jaalam ee mudana madaxweyne guddoomiyiga xaafadda ideeda maxamed ibraahim xuseen oo kulunkaha kula qayb galay naafadaya sheegay inay naafadayo kuma dayin bulshada qaarsho iyo shaqaysadaayaan maamulka koonfur galbeed yaanka baaqay inay laku warqabo dadkan wayba siin sheegay dadka oo mas-uuliintan oo sarey geeka ta mas-uul xaafadeed walka ka hoosay male dhankaata mas-uul ka hoosay ya ya ya ahe dadka oo sareyang ma in sheegay horta sila sheegahaywa maadaama arrinta bilaawatay in sheegad walba wadkii bilaawday aniib hafiskoo siiyey ha dhawaay ana nafsatay maamulkiya kamid ahe maamulkii in sheegada haddii horan hata hataa dhaliilelakagabe naftiis wala bilaaway ayba gabe halsii bileeriyoy dadkan hala boobdoy dad hoobisin aragdan nafsatiin ban garaabasan ana nafsatay markii argayan garaabe manoom aragna min garaab arkii oo dhibaatadii gabaan sidiyoo dhagmaayaan birshoo garguurahaayan walyo aragdeeda in sheegada geedka kale sameey koranlin aragaan an aragya inan hafiskan si milan hoy dikadan oo maarin hafiska dikadan in isku qoyan oo in shaqada kiwan kuwada taladan wala dhibaan gaban naftatiyo gudiyeen ko gudoomi ya ya ya ya ya ka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan ali khayre oo uu suugilay usurooga beledka baydhabo haroonto gobolka baaya yaa halaytii weliba usu kulan la qaaday qaar kumide dhallinyarada ka nool beledka baydhabo kulankae ra-iisul wasaaraha weliba ka wehel yahay madawiinaga maamulka koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed lafti gareen welibana dhallinyarada oo kula hadlana kula sheegayowka amniga iyo weliba horumarka dalka ra-iisul wasaare khayr iyo dhallinyarada kala dardaaramiintiyo dhallinyarnimadii dalkan ka faa'iidaya islamarkaasaytana iyo garab surmaan maamulka koonfur galbeed waana ku shaqayaan howlo ku socda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kulanka kureed ra-iisul wasaaraha iyo weliba uus daraarusu ka maray jidadkan kawiwing ee beledka baydhabo iyo weliba meelo ganacsiga iyada oon amniga guud ee beledka baydhabo eedlan adkeeye dhinaga kalena akhyaara ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan hanguuto tumiya faraad ee oktoobar iyo geeka weliba howlgalka wadana agaarka deegaanka jilib marka ee gobolka shabeellada hoose meelasaytiona saldhigyo keliyan sida la sheegay xubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaaba howlgalka oo halaytii ku bilaawday iyo intiisu socday iyo weliba uusu jaraya intii halay dhan agaarka deegaanka jilib ee marka usu dagaal hoogan ka dhahamari ciidamada dowladda iyo weliba dagaalyahanada al-shabaabkaasaytiona su jeysada khasaarasha duwanga saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda howlgalkaasayto hogaamiyaasi iyo weliba warbaahinta dowladii oon sheegana intiyo dilan walku yara lihubnood oo ku tirsanay dagaalyahanada al-shabaab islamarkaasaytana sidoo kaleediho kula wareegan hub iyo weliba alaabyalahayti dagaalyahanada al-shabaab waa sidiyo hadalkan dhikan sidoo kale saraakiil iyo weliba hadalshoontaasayt oo ka darana inti weli meelasayti oo ku wadan howlgalku dhan e dagaalyahanada al-shabaab hila maalintii baryeyta la filahayaa intii ra-iisul wasaaraha soomaaliya usudeera beledka markay haroonto gobolka shabeellada hoose isla wararka marki ka guda jarnay akhyaaraya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan ali khayre oo uu surooga beledka baydhabo haroonto gobolka baaya yaa la filahaya inti maalintii baryeytio sabtide usuuseeda beledka marake haroonto gobolka shabeellada hoose diyaargarow wiwinyalku dareemahaya beledka maraka welibana lag aragahaya meelo qaara oo lakadheji sawiro ra-iisul wasaaraha meelo jidadka wibing ee qaarna lakadheji calanka soomaaliya iyo weliba kan koonfur galbeeda ammaanka beledka maraka iyo eedlan adkeeye welibana amniga hagiijihaye ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaana hanguuto tumiya faraad ee oktoobar haana saytio gacanta ka haya beledka maraka haroonto gobolka shabeellada hoose sababahaasoodia walibaa la filahaya inta belidka markayo deeranga wafdi hordhaan ee safarka ra-isul wasaaraha anasiti onaskajara dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba maamulka koonfur galbeeda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo toddobaadkanba weliba uu suroogay deegaano ku tirsanga maamulka koonfur galbeed sida belidka dambaydaba iyo degmada hudur ee xarunta gobolka bakool owsu booqdi dhinaga kalena madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaama iyo marka horeba weliba uusu ku hadlaya amarkii diyaarado haya ee dowladda soomaaliya iyo xasaartii belidka kismaayo is-oona sheegay inta tallaabadaasaydi oo ku dhaladeen dhibaatooyin shal dubunga waliba uusu sheegay inta shacabka iyo weliba mas-uuliyiinta jubbaland iyo kordharafaan islamarkaasaytina madahada dowladda soomaaliya lakala xisaabtama doona khayiraadii iyo weliba mas-uuliyadii dhibaatooyinkee sababtii oo yahasaartay shacabka jubbaland siduusu hadalkan dhigay inkadambeyntii weliba uusu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaama intii oo diyaaryahayan dacwadya ku saabsanta dhibaatooyinkii ku dhaladay xayiraadii dowladda federaalka jubbaland iyo saartay islamarkaasaytana lakala xisaabtama doona madaxda dowladda soomaaliya
waxay yidhaahdeen waan cunaqabataynaynaa jubbaland garoommadaan xidhaynaa baa leeyi oo maxaa la xidhayaa diyaaradda dhoobley ka imanaysa ee kismaayo imanayso soddonka daqiiqa soconaysa ee siddeetanka doolar laga qaadin waxay dhahan waa inay xamar timaado dan kismaayo timaado kismaayo markay ka baxayso xamar tagto dhoobley timaado laba boqol iyo soddon doolar lagu jaajgareeyo laba saac iyo badhna ay hawada ku jirtay socoto waxay keentay islaantii umusha ahayd iyo tii foolatee sakaraadka ahayd iyo qofkii lala soo cararayay intuu waayey inay maanta jiraan kiisas xeer ilaalintu ay soo gudbin doonto madaxweyne farmaajo iyo wasiiradoodu waxa ay geysteen ijraamka ay geysteen inay dadkii ku baaba'een caafimaadka aadi lahaayeen iyo tallaabooyinka qaadaen ee dhakhaatiirtooda maanta dadna ay ku dhinteen wadadaa dheer intay soo qaadeen roobka ah oo shabaab ay dhibaato ugu filaayeen inay maanta dad ku baaba'een ay u baahan tahay kuwa xuquuqlisaanka u doodiya maxkamadda caalamigaaba in loo gudbi doono biilashaan aan diyaarin doono haddii ilahaydha dadka wax ku gaadheen arrintaas waxaa dhacday diyaaraddii xamar ka baxaysay ee kismaanyo tegaysay agaasimayaal baa lala kulmay waxaa la yidhi keen baasaboorkaaga wuxuu yidhi kismaanyaan kayn waxaa la kismaayo ma naqaanee keen muwaadin soomaaliyeed oo shir u tegay shaqo ayaa baasboorkiisa intii la qaadayba interi loogu dhuftay muqdisho from kismaayo to muqdisho maxaa somalilan kula yaabayna marka ha kismaayo aad ka timid waa dal kale khilaafkan oo soondhahaya madaxda dowladda federaalka iyo weliba maamulka jubbaland yaa sii hoogeysadahayo bilooyinkan ka dambeeytaba walibana khilaafka saytii usoo hakoraya kureeda markey axmed madoowa mar kaled reedlaanka dooradi madaxtinimada dowlad goboleedka jubbalana odayaalyo waliba yo baaqiya oo ku saarana olaadii gobolka galgaduuda waryagan cabdinaasir axmed mayow iyo faahfaahinta warkuunin haya magaalada dhowsamareed ee xarunta maamulka galmudug weliba kulunku weeladay haana kumid tahay odayaalka dhaqanka deegaanada galmudug haanaas oo si kulal un ku hadalay colaadbeeladii ha ku cusboonaatay deegaano ku tirsan gobolka galgaduud odayaalka ha ku shal jeeda dhiniyada dagaalka ka dhammari deegaano hooseedow degmada balambaal ee gobolka galgaduud yaa waliba iyo kabaaqeno ini dagaal beelaadyadaasay la rooji islamarkaasayna weli tabasho ee wadahadalla ka dhammaaye haana ku mid taha odayaalka oo warbaahinta la hadalaya welibayo sheegana inuu bilaabo doonaan dadaalo nabadeed oo ka eedan sidii halnabadaed lanku deeri lahay conaadtah kana nagati deegaanada ku tirsan gobolka galguduud gaar ahaan degmada balambaal shalaya weliba deegaano duleedka ka ee degmada balambaal dagaal usi ka dhammaray lama maleeshi beelaata oo horay dilil aanuy qabiil ee unku dhammari deegaano hooseedo degmooyinka gurceel iyo balambaal welibana dililkaasi iyo dagaaladii dhii ka amuuday inka badan shan qof gudoomiyaha degmada bal-ad ee gobolka shabeellada dheheeye weliba uusu ku hadlay dhisobka golo deegaanka waryagan bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta warkungning haya gudoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim cali nuur ayaa ka hadlay dhismaha golaha deegaanka waxaana uu sheegay inay soo dhoweynayaan markay bulshada reer balcad golo deegaan oo council ay helaan maamul soo doorto mashaariicda ku xayiran ay heli karaan waan rajaynaynaa weliba waa isleeyahay inaan naqan karna degmada ku xigsan karta warfiiq annaga tafaraaruq iyo dib u heshiisiinta hore waxaa u samaynaynay wixii gogoldhig u ahayd inaan golaha deegaanka annagoo isku calool ah isku hadaf ah isku fikir ah inaan gaarno waana ka rajaynaynaa dowlad goboleedka shabeelle weliba codsi waxaa codsanaynaa haddii degmooyinka kale weli dib u heshiisiin u dhiman tahay inay annaga nagu soo hor bilaabaan si aan u helno mashaariic maxaa yeelay ciddii horumar samay karta waa in lagu garab istaagaa mashaariicda xayiran ee faraha badan leh waxaan rajaynaynaa inaan heli karno aan uga faa'iidaysan karno degmadan waa degmo halbowlow ah soomaaliya waa degmo halbowlow ah maamulka gobolka shabeellada dhexe waa degmo halbowlow ah dowlad goboleedka shabeelle iyo dowladda dhexe maxaa yeelay waxay u dhexaysaa labada caasimadood ee ilaahay ku makaniyey waa midda dowladda federaalka soomaaliya muqdisho iyo midda dowlad goboleedka shabeelle oo jowhar ah waxaan rajaynaynaa marka arrinta golaha deegaanka markaa ka hadlo inaan naqa karno aan aaminsannahay degmada labaad ee laga hirgeli karay inaan nahay waxaa annaga reer balcad haddii aan nahay go'aansanay inaan dadka isu laab xaarno inaan dadka isugu keenno gogol nabadeed inay wada naqdaan bulsho reer balcad ah oo midaysan sugta inay wax la qabsato deegaanada kale ee soomaaliya waa jirtaa in aniga gudoomiyaha gobolka aas samanadan ka shaqaynaynay waxay noo maraysaa meel aad iyo aad u fiican waxaa jiray dad aanan isu imaanin labaatan sano ee kala maqnaa laakiin ay ka dhexaysa degmada balcad ee isku dhex safraynin ee wax wada qabsanaynin falilahi alxamdu maantane waxaan dareen iyo fikirba aan ka helnay dib u heshiisiinta aan samaynayna dadkii soddonka sano amba labaatanka sano kala maqnaa maanta waa isku calool waa isku fikir waxay diyaar u yihiin inay dowladooda garab istaagaan waxay diyaar u yihiin inay maamulkooda garab istaagaan waxay diyaar u yihiin inay si wada jir wax u qaybsadaan dib u dhiska kobaca maamulka ka socdo ma soco lahayn haddii isku calool naqanayn waxaan ugu mahadceliyaa dowlad goboleedka shabeelle oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka iyo oo ugu horeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan ognahay weliba madaxweyne ku-xigeenka waa ninkii bilaabay udubdhiga ah in dadkan ay heshiiyaan markii uu ahay gudoomiyaha gobolka annagana dhismihii uu bilaabay oo haddana noo idmada inaan dhammaystirno waxay noo maraysaa meel fiican inta yaroo dhimanna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan xaflad weyn u qabanno iyagoo bulshadii reer balcad oo dhan ka midaysan aana arki doontaan waa golaha deegaanka sidoo kale wuxuu ka hadlay xaaladda amni degmada balcad iyo deegaanada hoos yimada asigoo baaq u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle annaga waxaa qabnaa baahi amni waxaana keenaayo hadduusan amni jireen ma jirto horumarna ma jiri lahayn kobacna ma jiri lahayn bulsho isku calool isku urana ma jiri lahayn maxaa yeelay waxaad maalmihii ugu dambeeyey iyo wadooyinka ugu waqtiyadii ugu dambeeyey aada noo noo dhibaataynayey nimankan cadow cadowga oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku ah waxaa codsannay horan u codsannay haddana codsanaynaa weliba aan weli u taagannahay in garab nagala siiyo dhisidda dhinaca amniga maxaa yeelay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle waxay naga wada ballan qaaday markii aan codsanay in si wada jir ay u fuli doonaan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ee dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka hirshabeelle waxyaabaha amniga u raadinayn waxaa number one ka ah beerihii shacabka ay tacbanayeen ee soomaaliya garab weyn u ahayd maanta waxay gacantooda ku jirtaa amba aan laga tigi karin cadowga gumaadka ummadda soomaaliyeed ee nimankan loola oo lagu oo khawaarijta ee al-shabaab kii beer lahay in in beertiisa la yiray geed ma ka goy kartid dhibaataduna haystay ka mid tahay laakiin waxyaabaha hadda tabayno inay naga maqan yihiin waa amniga waxyaabaha aan ka rabno inay xildhibaanada wax nagala qabtaan waa amniga waxaa kasii codsanaynaa naftirkooda waa jiraa xildhibaanada xilliyo ay fasax galaan inay yimaadaan deegaanka inay weydiiyaan shacabka inay la kulmaan xaaladda shacabka inay u hoggaansamaan madaxda ugu sarraysa dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay deegaanka yimaadaan wada tashi u yimaadaan in ow dhiigle xorayn loo aado degmada balcadna meelo ka mid ay maqnaato waxay ceeb ku tahay xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaanada khaasatan ka soo jeeda gobolka shabeellada dhexe codkaasi welibaan dembeeyey warbixintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan akhyaaraya surunka warkasinkooyahayana waliba idaacadda warsan ee haruntiya biladka tanbaydhab warkahamiinimaka guda jarna akhiyaaray ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaasina soo siiyahaya weliba dhugunsatana wararkii guda hatana ka dhowaada wararkii banaanka madaxweynaga koonfur afrika iyo weliba usuuli sheegay intiisu ku baaqdahaya ama us-unseedahay nashirkii qaramada midoobaya mar labaad waryaagana cabdinaasir axmed mayow yaniin faahfaaya siirial ramaphosa madaxweynaha koonfur afrika ayaa ka dhawaaqay inaysan ku qiib qaadado doono shirka guud ee qaramada midoobey dhammaadka bellow oo ku dhiyow magaalada new york walibaanu isi sheegay in sababtii eebtiiniyo diiradda ka saarayaan halan helowka dhibaatooyinka iyo qalalaasyadii ku dhaladii in la beegsada dadka ajaaniibta ee orowga dalkaasey iyo weerarada la kahaaye bilaante welibaana isu go'aansaday inuusan seeda downa dalka siis koonfur afrika anka dhaqankale tillaabooyinka degdega ee eriidlahanka nagow xasiloonnada deegaanadii ee saamaytay rabshado si dhaqaalo lanka hoojii yaa laka eri warakubaya xafiiska madawiinaga warkiyasaas oo kale laka sheegay in madawiinaga isu ballan qaaday in dhibaatooyinka isuwal ku qabado doono si gacan bir-e lahan ku qabado dembiilayaalkii dhibaatooyinkaasay ku dembeeyey kooxo waysan oo ku dhirfun yo dhowaan hooji beegsigii iyo ka haayeen ajaaniibta or ajaaniibta roog dalka koonfur afrika yalle goobo ganacsi inkudambeyntii akhiyaaray ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu yascad weliba usu sheegay intii warkii ku saabsanaya usu daljiyey basaasi maraykanka saraakiil oo sarreeya weliba sheegana intii yoon badan tahay intii israa'iil iyo ku dambeeytay inti saddex alaamudood oo hanasayta ka basaastiyo ku helay aqalka ad ee maraykanka lagu aramiyo laakiin warbiin laa ku saari xafiiska netanyahu yaa laka sheegay intii hadalkaasi tilankuweri saraakiil isu ku mid aye haan xaqiiqada weydiiyayanga madawiinaga donald trump yo weliba maalintii shalayta kamistahayti waryaalka isu ku weydiiyayo warkaasayti ka eedanaya basaasnimada laka eeday israa'iila isu trump isu sheegay intii isu aaminsanye intii israa'iila ku dambeeytay basaasnimadaasaytii dalka maraykanka laka basaasay warkii hamiinama akhyaaray hilowensin kula socoteen idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhabana surunkuwaninka dhonye warkaano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa sinsaari waana sinisoo siyaaya akhyaaray intii warkun warlamada redon kulamaana haddii ilaahayara weliba sinkutabe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaari amiin fayla